magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay horumarinta xogta socdaalka iyo barakacayaasha soomaaliya kulankan oo muddo saddex maalin ah socday ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda isaatiijkada qaranka iyo urur goboleedka igad waxaana ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo xubno ka socday hay-adaha dowladda dhexe ka taageera arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha fu-aad xuseen cabdi madaxa waaxda istaatiijkada socdaalka ee hay-adda istaatiijkada qaranka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda kulankan
saddexdan maalmood runtii waxay ahaayeen saddex maalmood oo aynu kaga tashanaynay sidii aynu xogtaas uga horumari lahayn waxaa ka soo baxay talooyin aada dhaxalgal u ah oo aan aaminsanahay ma garanaysaa haddii lagu dhaqmo in ay wax badan ka tari doonaan koruqaadista xogta migrationka ay wax badan ka tari doonaan welibana ay magaranaysaay riboodada dambe ee soo socda ee kan ku xiga ee sanadlaha ah uu noqon doono mid kan aada iyo aada uga sii horumarsan marka aynu magaranaysaay tala bixinahan oo dhan marka aynu magaranaysaay aynu qaadano aynu magaranaysaay ka shaqaysiino wuxuu noqon doonaa report sidan kasii tayo fiican dhammaan waan u mahad celinayaa wasaaradaha iyo institutionska dowladda ee kala duwan ee xogta migrationka ka wada shaqeeya ee shirkan kasoo qeyb galay presentationadiinii magarasa runtii qaar waxay ahayd magaranaysaa aynu u baahannahay oo aada u fiican oo horumarinaya magaranaysaa riboodadeyna dambe ee soo socda tala soo jeedintii aada samayseen iyo recommendationskii aada samayseen ayaa iyaguna magaranaysaa aada qaar magaranaysaa loogu baahnaa ahaa waxaan rajaynayaa in warbixinta dambe ee soo socota ay mid tan aada iyo aada uga sii qurux badan noqoto kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo horumarin lahaa xogta socdaalka barakacayaasha soomaaliyeed